raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii habeenimo ee raadiyo muqdisho qodobada caawa ku dhegeysan doontaan hadduu eebaha awoodda la idmo waxaa ka mid ah ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo maantay guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee maamulka galmudug dowladda soomaaliya oo maantay dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin ku xirnayd xabsiyada dalka libiya wasaaradda caafimaadka oo muqdisho ku qabatay kulan lagu xuseeyey toddobaadka wacyigelinta iyo ka hortagga sida khaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo wakiilka midooda afrika soomaaliya kala wareegay agab loogu talagalay qalabaynta xafiiska wasaaradda wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ka qaybgalay munaasabad soo dhoweynta boqor cismaan aw maxamuud buur madow oo lagu qabtay degmada dayniile ee gobolka banaadir taliska ciidanka suluubta soomaaliyeed iyo maamulka degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo kulan looga hadlayay amniga doorashooyinka la qaatay ururada bulshada rayidka ah qodobada caalamkana waxaa ka mida dhegaystayaal dowladda belaruus oo ballan qaaday inay dib u celin doonto shan kun oo maangeliya doon ah oo ku sugan xuduudda ay la wadaagto dalka booland waxaa dhegeystayaal waa habeennimo khamiisa jimca ay soo gelayso sideed iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad ee sanadda laba kun iyo koob iyo labaatan ugu horeyn haddaan ku bilowno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble uu weheliyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa guddoomiyey shirka golaha wasiirada galmudug iyo wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka dhacay maantay magaalada dhuusamareeb waryaheena xukuumadda nasre bashiir cali ayaa noo haysta warkaas ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble uu weheliye madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa guddoomiyey shir wada jira oo yeesheen golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo golaha wasiirada galmudug shirka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta wada shaqaynta hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya iyo galmudug iyo xoojinta iskaashigooda ra-iisul wasaaraha ayaa warbixinno ku dhagaystay shirkaasi ku saabsan xaaladaha abaaraha amni ee galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo ka hadlay shirka golaha wasiirada ayaa ra-isul wasaaraha warbixin ka siiyey xaaladda abaaraha ee deegaanada galmudug ra-iisul wasaare abaar baaxad weyn ayaa ku dhifatay galmudug kadib markii uu dib u dhacay xilligii xilli roobaadka wakhtigii roobka uu dib u dhacay ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu xaggiisa roobkii naga siiyo runtii gacantaasaa weyn oo ah gacanta rasmiga ah gacanta alla weeye intaas kadib abaartaas aad degeystay ra-isul wasaare oo saamaynta intaa leeg yeelatay ayaa dalka ka dhacday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo dhageystay dhammaan warbixinadii ka imaanayay madaxweyne qoorqoor iyo wasaaradda gargaarka galmudug ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed iyo hay-adaha gargaarka in gurmad deg dega ay la soo gaaraan dadka ay saamaysay abaaraha ka jira deegaanada galmudug iyo guud ahaan dalka
waa ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad iigu soo dhoweyseen galmudug magaalo madaxdiisa dhuusamareeb marka koowaad maanta farxad ayay ii tahay inaan idinkala soo qaybgalo kulanka golaha wasiirada ee galmudug aanna ka dhagaysto warbixinnada warbixintii hadda ugu dambaysay oo ahayd uuna soo jeediyey wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka uuna kaga hadlaya abaaraha baan ee dalka saameeyey gaar ahaan dowlad goboleedka galmudug runtii saad la socotaan dalka abaaro ba'an ayaa ka jiro oo aan maanta indhahayga ku soo arkay iyo shalayba markaan halkan imaanayay dowlad goboleedka galmudug iyo guud ahaanba dalka soomaaliya saad la socotiin xilligii roobabka dib ayay u dhaceen oo xilligan roobab ayaa la sugi jiray xilligan oo kale oo bisha nofembar ay tahay maadaama xilligii roobka uu dib u dhacay tii alla waa gooni laakiin midda xisaabta biniaadanka ayaa noo sheegaysa bishan oo nofembar ah iyo disembar oo ku xigto oo kusii darsoomi doonto kadibna ay ku xigto saddexda bilood oo jiilaalka ah ee january february march oo iyadana ayba ka sii daran tahay oo runtii u eg masiibo nagu soo socoto ilaahay inuu noo fududeeyo oo raxmaddiisa nasiyaan la- ka rajaynaynaa laakiin midda biniaadanka xisaabta biniaadanka waxayna tusaysaa in shantan bilood ay noqonayso shan bilood oo jiilaal dheer ah daba dheer ah haddaanan marka hadda laga hortegin loo tabaabushaysan sidaan hadda ka hadlayno iyo waxaan qiyaasayno way ka sii badanaysaa saa darteed waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed halkan abiil uga soo jeediyo in loo baahan yahay gurmad degdeg ah oo ku aadan sidii looga qayb qaadan lahaa samafalka ay wadato- ee dhibaatooyinka ay wataan abaaraha ee xilliyada soo socda ee bilaha soo socda ee nagu soo aadan waxaan rabaa inaan halkan uga soo jeediyo beesha caalamka iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan guda iyo dibadba inay u soo gurmadaan dadkoodii iyo dalkoodii kana badbaadiyaan abaartaa dhibka wadata dhibka badan wadata ee nagu soo fool leh insha allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa gacantiisaana deeqdo inuu ummaddiisa il naxariisa ku eego insha allah saa darteed waxaan mar kale ku soo celinayaa waxaa loo baahan yahay gurmad degdeg ah sidii looga hortegi lahaa abaarahan looga looga hortegi lahaa inay dad badan ka barakacaan goobahoodii iyagoo raadinaya biyo iyo baadba marka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nasre bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada dhuusamareeb dowladda soomaaliya ayaa maanta dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin ku xirnayd xabsida dal- dalka libiya maxamed nuur macalin abukar ayaa noo haya warkaas
waa toban muwaadiniin dhallinyaro soomaaliyeed oo muddo ku xayirnaa xabsiyada ku yaala gudaha dalka liibiya kuwaa oo maanta kasoo degay garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhalinyaradan oo ay wejiyadooda ka muuqatay farxad maadaama dalkooda ay dib uga soo laabteen waxaana soo dhoweyntooda ka qayb galay wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdulaahi maxamed nuur iyo ambasador maryam yaasiin oo ah ergeyga gaarka ah ee xuquuqda caruurta iyo tahriibayaasha ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wakiilo ka socday hay-adda i o m iyo hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee u n h c r wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdulaahi maxamed nuur oo qayb ka ahaa soo dhoweynta ayaa ku booriyey dhalinyaradan inay dalkooda wax u qabsadaan islamarkaana looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan horumarka dalka ku soo dhowaada waxaan filayaa inaad heli doontaan fursado wanaagsan oo hadday aan ka wanaagsanayn aan ka liidan fursadihii aad ku haminaydeen oo kallifay inaad dalkiinna ka tagtaan oo door bidaan inaad meelo kale u raadsataan ee, ee, nolol ka wanaagsan noloshan waxaan aaminsanahay ama aan huba ama xaqiiqa ah inaad aad heli karaysaan nolol ama ka wanaagsan ama aan ka liidan tii aad raadinayseen intaa kadib ee, waxaan u mahad celinayaa hay-adda UNHCR IOM iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhammaan hay-adaha kale ee ka qayb qaatay ee iska kaashaday inay dalkaani dadkan ay suurtagal u noqoto maanta inay dalka dib ku soo laabtaan qaar ka mid ah dhallinyarada oo dareenkooda ka hadlayay ayaa uga mahadceliyey doorkii ay ka qaadatay dowladda federaalka soomaaliya in ay dalkooda dib ugu soo celiso iyagoo badqaba marka een, waan ku faraxsanahay ciiddeyda hooyo maanta inaan imaado wallaahi bilaahi waxaad moodaa muddadii een, labada sano dhibkii iyo aan soo maray een, waddamada qalaad iyo dhibaatooyinka aan soo maray maanta keliya ta airbortka markaan imaaday ba iga baaba'eenba marka wallaahi shucuurteeda maanta wax aan soo koobi karo maaha waxaan qowl ku koobi kariya af soomaa af midna ma aha marka waad iga dareemi kartaan dee shucuurteeda maanta inaan aad u faraxsanahay waan waan idin salaamaya dhammaan ee dareenka aan qabo waxaa waaye in anigoo dalkii gooyo iyo anagoo rafaad soo maray oo rafaad badan soo arkay inaan ku soo laabto dalkii gooyo anoo nabad qabo taas ayaan ku- alla ugu mahad celinayaa iyo intii kaleete maaragtay ka qayb qaadatay inaad dalkii kusoo laabto maxamed nuur maxamed abuukar warbaahinta qaranka garoonka aadan cabdulle muqdisho wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay kulan lagu xuseeyey toddobaadka wacyigelinta iyo ka hortaga sida khaldan u isticmaalka dawooyinka jeermistilayaasha ah xabiib axmed cali ayaa warkaa noo ambaqaadaya iyadoo sideed iyo tobanka ilaa iyo afar iyo labaatanka bisha nofembar ee sanad walba dunida oo dhan laga xuso toddobaadka wacyigelinta iyo kahortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jermis dilayaasha ah ayay wasaaradda caafimaadka soomaaliya waxay qabatay kulan bulshada looga wacyigelinayo khataraha caafimaad ee lagala kulmi karo si qaldan u isticmaalka daawooyinka jermis dilayaasha ah taas oo horseedi karta in jeermisku adkeys u yeesha daawooyinka madasha oo lagu soo bandhigay cilmi baarisyo iyo doodo ay ka qayb galeen dhakhaatiir iyo xildheerayaal caafimaad ayaa la isla qaatay in ay waajib tahay in bulshada laga wacyigeliyo dhibaatada laga dhexli karo in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jermisdilayaasha ah oo sababi kara khataro caafimaad multifactorial oo waxyaabo badan oo isbiirsada ah keena waxyaabaha ugu horeyna waxaa ah horta marka hore annagoo aanan lahayn waxaa rule and regulation oo daawooyinka ah oo daawooyinka antimicrobialka ay iska yaaleen meel kasta laga heli karo oo aysan loo jirin maxay ahaato waxa oo la dhaho xeerar kala gedisan adduunka waxaa la ogaa over counter daawooyinka qaaraa loo gadaa antimicrobialka ka mid ma-an hadda waana joogo daawooyinka first lineka ah marka hore aan ka caba jirno hadda daawooyinka second lineka aa magaalada aada loogu isticmaalaa khaasatan hadda covid nineteen-ka markuu bilaacay daawadan iyo vaccine adaa daawooyinka waxay nooga mid tahay ugu hore first priority oo lagu daaway mdr waxyaalaha lagu yareyn kara resistentiga waxay ka mid ahayd inta aan dhakhtarku empiric therapyga usa sameyn in marka hore loo diro lab diagnostic marka lab diagnostic haddii loo diro waxaa yaraana waxaa yaraan lahayd muxuu ahaa antibiotic inta la yska qoro resistantina uu yahay qofkii bukaanka coostaad ku kordhisid marse laga yaaba inaad family kana xitaa resistantga inay xitaa sii gaarto dal sidii soomaaliya oo kale ah oo hadda soo kobcaya soddon sano soo maray oo duruufahaad aragteen ah mushkiladda ay ku hayso arrintan a m r-ka wax oo runtii lasoo koobi karaya maaha in la hagaajiyo isticmaalka daawooyinka jermisdilaha in la hagaajiyo maxaa laga wadaa in la habeeyo si saxa loo isticmaalo muddada saxda laga isticmaalo nuuc saxa la isticmaalo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya dhaktar cabdinaasir mukhtaar ibraahim oo kulanka soo xiray ayaa xusay inay ka wasaarad ahaan diyaariyeen qorshooyin iyo sharciyo quseeya arrimaha daawooyinka oo wax badan soo kordhin doona ka wasaarad ahaan waxaan diyaarinay qorshe howleedkii oo shan sano ah kaas oo aan rajeynayna hadduu ilaahay karaa noqdo inuu wax ka bedelo resistansiga antimicrobialka hadduu ilaahay ka raali noqdo waa loo train garayn kara doonaa health professionalska waxaa sidoo kaleeto isagana noo socdo sida horey aada uga warqabteenba n m r a d oo isagana aan rajeynayno hadduu ilaahay ka raali noqdo baarlamaanka hadda imaanayo inuu maaragtay bilaha ugu horeeyaba oo hadduu ilaahay ka raali noqdo uu noo ansaxsho kadibna ay noqoto tilaabada koowaad oo wax kaga qabanayo xabiib axmed cali
wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa wakiilka midooda afrika ee soomaaliya kala wareegay agab loogu talagalay qalabeynta xafiiska wasaaradda sayid cumar sheekh ismaaciil ayaa noo haya warkaas wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse siciid xamse ayaa wakiilka midowda afrika ee soomaaliya francisco madera kala wareegay qalab kala duwan oo loogu talagalay qalabaynta xafiisyada wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha oo dayactirkeeda horgebageba a marayo munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta amisom ee muqdisho ayaa agabkan oo ka qayb qaadanaya horumarinta ciyaaraha iyo dhallinyarada waxaa kula wareegay wasiir xamse oo ay weheliyeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda wakiilka midowda afrika ee soomaaliya francisco madera ayaa sheegay in amisom taageeraysa wasaaradda dhallinyarada isagoo tilmaamay in agabkan wax badan tiri doono dhallinyarada firfircoon iyo ciyaaraha amisom believes that the items that we are handing over to you today will go a long way in supporting the course of youth activities and sports amisom believes that when appropriate programs and activities are rolled out for the youth then the Somalia population
wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse siciid xamse ayaa amisom iyo safaaradda talyaaniga oo agabkan iska kaashada uga mahad celiyey taageerada ay la garab taagan yihiin horumarinta ciyaaraha aad baan u faraxsannahay maanta inaan kasoo qaybgal xafaladan oo wareejinta ee qalabka ay noogu deeqeen walaaleena amisom ee isku jiraan qalab oo xafiiska loogu talagalay electronic iyo alaab kale oo wax weyn u tari doonto wasaaradda waqti munaasabay noogu timid annagoo ku wareeganayno maxaa la yidhahdaa xafiis cuseeb iyo qalab aan isla helna maanta taas wax kale maahe waxay xoojinaysaa xiriirka ee wasaaradda ee la leedahay maxamed amison qalabkan qalabkii ugu horreysa ay noo keeneen ma hadda ka hore waxay na soo gaarsiiyeen wax weyn ay noo tareen kuwaan maanta noo yimaadana waxaan rajeynaya wax weyn ay noo taraan wasaaradda waxay ka shaqaynaysaa waxaan waa anaga maaraynayna waa shacab oo boqolkii shan iyo soddon da-dooda ka yartaa mas- 75 percent ay yihiin marka waxaan leeyahay waxaan ku mahadcelinayaa xataa qolo- qoladii maxaa la yidhahdaa nagu deeqday alaabtan sida safaarad talyaani ayagana waxaan u mahadcelinaynaa rajeynaa alaabtan wax weyn ay noo tarto aan- ka- ay ka faa'iidaysaan dhallinyarada meesha joogta said cumar sheekh ismaaciil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadda soo dhoweynta boqor cusmaan caw maxamuud buur madow oo lagu qabtay galabta degmada dayniile ee gobolka banaadir maxamed daahir degane ayaa warkaa noo akhrinaya kulankan ayaa lagu qabtay degmada dayniile ee magaalada muqdisho oo ah degmada ugu baaxadda weyn gobolka banaadir halkaasi oo si heer sare ah lagu soo dhoweeyey boqor cismaan oo maxamuud boqor buur madow iyo wasiire ka tirsan xukuumadda soomaaliya munaasabadan oo guud ahaanteedba ahayd soo dhoweynta iyo casuumaadda boqorka iyo wafdigiisa ayaa ugaas cabdulaahi ugaas xaashi ugaas faracade waxa uu si weyn ugu soo dhoweeyey mas-uuliyiinta isaga iyo xaaji maxamed xasan xaad oo ah gudoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawye waxaana ay si wada jir ah u sheegeen in boqorka ay soo dhoweynayaan kuna soo dhoweynayaan degmada loo dalxiis tago ee gobolka banaadir
muhiimada koowaad waxay tahay marka dalkani waa dalkaagi waa dalkaagii hooyo cid kaalihi male ummadda meeshaa joogta iyo adigu adigoo boqorkiya iyo marka muwaadinimada la yidhahdo u simanta xafladda sida aad maqlayseen waa xaflad soo dhoweyn maamuusid een, boqor cismaan ow maxamuud iyo martidiisa la socota ama wafdiga la socda oo siyaasad iyo dhaqanba isugu jira mar koowaad iyo mar labaada soo dhowaada senatar cabdi axmed dhuxulow dhegdheer oo ku hadlay afka siyaasiyiinta ayaa waxa uu sheegay in marti uusan ku ahayn boqorku magaalada muqdisho oo ay ka dhigan tahay hoygiisii inuu ku soo noqday waxaana uu sheegay in ay si weyn u soo dhoweynayaan boqor cismaan oo maxamuud buurmadow gogol siyaasadeed maahae waa soo dhoweyn boqorka iyo wafdigiisa lagu soo dhoweynayo boqor boqorka afrika ku soo dhowaaw degmada dayniinle magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya senatar cismaan abubakar dubbe ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu aad ula dhacay habka maanta loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho isaga oo sheegay inay tani ka dhigan tahay soo dhoweyntii ugu heerka sarraysay ee loogu sameeyo wafdiga boqorka magaalada muqdisho
inaan ka mahad celinno maanta munaasabadan weyn ee lagu soo dhoweeyey degmada dayniile boqorkii geeska afrika boqor cismaan aw maxamuud buurmadow oo ay ku soo dhoweeyeen beeshan ballaadhan ee uu hoggaaminayo ugaas cabdulaahi ugaas xaashi ugaas farcadde boqor cusmaan oo maxamuud buurmadow oo ka mid ah hoggaan dhaqameedka soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ayaa waxa uu sheegay in tani ay tahay casuumaad aad u heer sarraysa isagoo sheegay inuu soo dhoweynayo tallaabooyinka ay qaadeen hoggaanka dhaqanka ee magaalada muqdisho waan ka mahad celinaynaa waan ka abaalgudi doonaa
maskaxdayada iyo xusuustayadana intaan nool lahay way ku qornaan doontaa sidii aan la gaari karahayn ee ballaadhnayd ee naloo ku soo dhoweeyey ee ciyaarta iyo fardaha iyo dhaqanka ee ay barbaarta iyo gabdhuhu hoggaaminayeen aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa saraakiil ka kooban janano ugaasyo iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada dayniile oo ugu horreeya gudoomiye jacfar ayaa hadiyado kala duwan guddoonsiiyey boqor cismaan maxamuud buur madow iyo mas-uuliyiintii kale ee la socotay maxamed daahir degane warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
nagala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markaana wararka caalamka dowladda belaruus ayaa ballan qaaday inay dib u soo celin doonto shan kun oo maangalyadoon ah oo ku sugan xuduudda ay la wadaagto dalka poland dadka qaxootiga ah ee dalalkooda uu ku laabanaya ayaa qeyb ka ah soo jeedinta lagu xalinayo dhibaatada ka jirta xuduudda ay wadaagaan dalalka poland iyo belarus sida uu sheegay afhayeen u hadlay madaxweynaha dalkaas alexandra luskasheno natalyahu esmonto ayaa sheegay in khamiista maanta in hogaamiyaha belarus uu kala hadlay qorshaha hogaamiyaha jarmalka angala markal oo kala hadlay qaxootigaas wakaaladda wararka ee belarus ee belta ayaa sidaas ku warisay si ku cad soo jeedinta madaxweynaha ayaa ahayd in dadka laabanaya ee jooga xuduudda wadanka poland laga gacan siiya wadanka belarus oo midooda yurub ay qaadato gacan lixad leh qodobka ayaa ugu dambeeyey dhegeystayaal oo warkii habeenimada kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya warka waxaa inii soo saaray cabdiqaadir cali axmed waxaana akhrinaya anigo cabdullahi abdiraxmaan muuse dhinaca farsamadu waa faad cabdigeele tan intaan warkaan waramidan kulmi doono waxaan kaga tegaya sidaasi nabadgelyo